magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa lagu qabtay shirka isku xirka ah bahda cadaalada puntland waxaa goobjoog ahaa laamaha ammaanka ah bahda garsoorka iyo madaxda wasaaradda cadaalada puntland agaasimaha guud ee wasaaradda cadaalada dastuurka arrimaha diinta iyo dhaqan celinta puntland maryan maxamed abshir ayaa ka waramaysa ahmiyadda shirkan
isku xirka maxaa la dhahay bahda cadaaladda shirarkaas waxaanu qabanaa sanadkii quaterly saddexdii biloodba mar waxaa kasoo qeybgala bahda cadaaladda dhanka dowladda iyo hay-adaha ka shaqeeya bahda cadaaladda waxaana naga caawisa hay-adda u n d b oo koojeer ka ah hay-adaha kaloo bahwadaagta ahna way nagala soo qeybgalaan sida safe the children n r c u n c h r iyo kuwa la halmaamo shirka noocaan ah waa shir loo baahan yahay waxaa lagu lafaguraa baahiyaha taagan waxqabadka maaragtay bahda cadaaladdu markaa gaarto maxaa horumara usoo kordhay maxaa ajiefmenti ah maxaa maaragtay cadaalad kor u kacay ha ahaato dhanka kaysaska tacadiyada ha ahaato horumarka kale bahda cadaaladdu ay ka samayso gayaanka puntland sidoo kaleeto waxaanu ku lafagurnaa oo kasoo baxa shirkaas baahiyaha taagan oo markaas wixii laga qaban karo oo ku saabsan maaragtay baahiyaha ay leeyihiin bahda cadaaladda dhammaantood anoon kala qaadqaadayn shirkan waa shir lafdhabar u ah bahda cadaaladda in muddo ahna soo socday waxaan rajayn doonaa inaan gobolada shirarka noocaana aanu ku qaban doono gobolka bari waa markii u horeysay mudug karkaar kulli inaan tegi doono oo aanu ballaarin doono dhammaantiin waxaa idin leeyahay kusoo dhowaada gacmo furan shirka cadaalada puntland ayaa dhammaan waxaa qorshuhu yahay in lagu qabto degmooyinka puntland